ololahan sida islaqaanka la ka dhisay wadada weyn ee bartamo magaalada beledweyne weli baabilaabay dhalinyarada magaalada maadaama ay wadadan saameyn ku weelatay daadadkii alino oo sanadka hor ah dalka oo dhan ku dhiidi marowka wadadan welibaa dhibaato xooganka qabee bulshada iyo baawareyda magaalada beledweyne taasoo tani xilligaasan xelna wala reetan dictirool ka sameeye haddana horey insii burbura ay tasi taasilanku horseeda dhalinyaradan yaa iska hilqaameen in wadadan yo dhisana waxaana ku mid dhalinyaradan iska hilqaamay ololahan wadadan kadayatira weliba yo ku hadaleena walyaabo ka kalafi in tallaabadan yo qaadan weli kale yo kabaaqeena intii la garab suruma shaqadan waa shaqo isxilqaama oo bulshada magaalada beledweyne qaybaheeda kala gidisan ay samaysay maadaama wadadii weynada halbowlaha ahayd ay noqotay mid karakeeshina wax laamiya iyo wax dayactir aysan helin bulshada ayaa isku tajatay dad muxsiniina ayaa hawshan bilaabay shaqadii ugu horraysa ayaan shala bilownay maanta waa maalintii labaad waad arkaysaan waa isku tashi bulsho magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan si waddada ay u noqoto waddo nadiif ah maadaama ay marayaan hooyooyin iyo aabbayaal iyo ganacsato inta ay marayaan iyo gaadiidka nuucyadiisa kala gediso dhib ayay ku qabeen shalay maanta way ducaynayaan waxaan leenahay bulshadii ka qayb qaadatay waa mahadsantihiin cid alle ciddii gacan ka geysatana waxaan waa u mahad celinaynaa bulshada qaybyada kala gedisan ayaana shaqadaas bilowday annagana maadaama bulshada aan ka mid nahay garab ayaan ku siinay oo hawshaas waa u istaagnay shaqada quruxdeeda waa arkaysaa iyo herarka ay marayso hadda waxa waaye qaybihii carrakaawada ayaa marayna godadka ayaan ku shubnay ciid haddii ay noo gaarto awood aan u helnane shamiito ayaan ku shubi doonnaa iyo laami wixii loo helo meelaha boolaha ah sidaas ayaan yeeli doonaa haddi ilaa yidhahdo cabdiraxmaan ibraahim waxaa ka mid ahay dhallinyarada magaalada beledweyne waddadan waa muhiim waddada ugu muhiimsan magaalada halbowlaheeda wax badan jajaban tahay meel badan jajabneed marka habeeni maalin dadku markay marayaan waa lagu dhib qabay hadda alxamdulilah sidaa horeetay sidaa hadda tahay way kala fiican tahay qof kasta oo meeshuu joogo a ka qayb qaato dhismaha dad muxsiniina baxsaday oo dadka magaalada ah dhinihii kale bajaajiliyada isticmaalaasi wadadan iyo weliba iyo hodhawaayna reedan dayactiroobka laka sameeya iyoona sheeginti marowka wadadan iyo dhib badan iyo kan qabeena annaga dan baa noogu jirta in laamagu dhisan yahay nanaamkiisu toosan yahay maxaa ku tira uusa biyi ku jirinin baawurku maxaa ku tira uusa dhexgelaynin sidaan wuxuu u qabtay maxaa ku tiraadaay maxadu ha ka gaarto waxaan jeclaalahay ganacsatada baabuuraydoo kalehe maxaa ku tira ururka hawaanka laamiga inay ka qayb qaataan waddada dhib badanaa ku qabnay waa ku mahadsantihiin waxaa dadka taa subaxsaday marka waa ku mahadsantihiin haddaa carrana loogu shubaho waxaan loo weydana waa kasoo shamiitana looga dhigaano galabta waxaan joognaa oon markhaati ka nahay dad walaalaa oo muxsiniina oo ganacsata iyo maaragtay iskugu jiro ah waddadiina dhigtay ama lug ha ahaato ama gaadida ahaato ama bajaajle ahaato inay hagaajinayaan intaan waddadan ka helna malaha way ku mahadsiina khayr allah siiyo
dadka muxsiniinta ee waddadii dhibaatada lagu qaba ee gaadiidka dhibaatada badan ku qabeen noo hagaajiyey ayaan aad ugu mahad celinaynaa dadka isxilqaama ee muxsiniinta ah ee la baxay kayrkaas waxaan leenahay khayr allah idin siiyo waa inaad na horseedeen marka waa in lagu daydaa sida dadkaas muxsiniinta waddada la baxay kayrkaasoo kale waa inaan ku wada dayanaa oon isxilqaannaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan weliba ayaa ku midata magaalooyinka saameynta kuwa latiifa tahaadoogi aliino sanadka hor ku dhiida dalka oo dhan kaabayaalka dhaqaalaha burburka ha ku deeriya ilaa haddaan ku kabanaa